iska soo baxan ee ay bulshada ku nool magaaladani Mombasa iyo qaar ka mid ah ay ku qabteen bartamaha magaaladani ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa cabasho la xiriirta go-aankii ay maxkamadda dalka ku sarreysay ee supreme courtka ay ku ogolaatay in dadka isku jinsiga ama dhaqamada xun ku kaca ay samaysan karaan ururo xuquuqdooda dooda taas oo ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen bulshada magaaladani Mombasa saalim karaama oo ah guddoomiye urur iskood isku magacaabay oo magaalada mombasa ka soo jeeda ayaa waxa ay sheegeen inay qaban doonaan dibadbax aad u ballaaran bisha soo socota toddobiyo tobankooda ay arrintan ay uga cabanayaan islamarkaana guud ahaanba dalka dibadbaxani ay ka dhigi doonaan Kwanza tuna apil kwa makabila yote, kwa dini zote ziungane na sisi ili kuwe- ku- ku- ku- kukondem yale maamuzi ya mahakama walioyatoa juzi ya kuhalalisha kwamba mashoga wana nafasi yao katika nchi hii ya Kenya. Sisi kama jamii ambao tuko katika maeneo haya ya Kenya tunasema na tunapiga marufuku kabisa jambo hili, elimu hii kuletwa katika jamii zetu na watoto wetu. Sisi kama wanavuguvugu, tarehe kumi na saba tutafanya mass demonstration ambayo itakuwa ni ya Kenya mzima, kaunti zote za Kenya zitapinga jambo hili. Sisi tunaomba wananchi ambao watakuwa ni wa matabaka ya dini mbalimbali. Hili ni jambo ambalo linadhuru jamii yote, halichagui kabila, halichagui dini, wajitokeze waziwazi.
qaar ka mid a waalidiinta ku nool magaaladani mombasa ayaa arrintani waxa ay muujiyeen inay aada uga xun yihiin dadka dhaqanxumada ku kaca iyo weliba sidoo kale dadka isku jinsiga ee isguursada ay tahay mid aan dhaqanka diinta islaamka iyo weliba sidoo kale iyo dhaqanka suuban guud ahaanba midnaba uusan aqbali karin Leo iweje Supreme Court ikubali kusajili mashoga na masago ndani ya nchi ya Kenya? Nchi ya Kenya ni nchi imejulikana, iko na dini, iko na mila, iko na desturi zake. Sisi tunasimama, sisi tunasimama na tutasimama na hatutachoka. We are not going to go back mpaka tuhakikishe kuwa wabunge tuliochagua kuingia ndani ya bunge wanalipinga hili jambo litakapoleta katika sakafu yao. Sisi tunasema tutakwenda na wao sambamba, hatutachoka. Mheshimiwa Rais, kumechafuka huku nje.
Mambo ya ushoga Kenya tumeyakataa, mambo ya lesbian tumeyakataa hapa Kenya. Maanake mimi pia, ukiangalia mtoto wangu ni msichana, aende shuleni akutana na msichana mwenzake, hiyo ni laana.
Twasema Wakenya, Waafrika tumekataa mambo ya LGBTQ. Twa- twa- Twafuata ile mienendo ya Uganda, hatutaki mambo yote ya LGBTQ hapa Kenya.
maanta waxaa jirtaa la dhahaa LGBTQ LGBTQ waxaa laga wadaa nimaha oo nima ay guursanayn naagana oo na ay guursan karto Eh, waa shiri xun waxaa dan cadiima ay noo keeneen oo dhaqan diin islaan ay ku jireen oo dhaqanka Soomaaliya ay ku jireen oo waxay ata Afrikaan ahaan oo maanta waxa meesha weligaa la maqlin waay adduunkaa dhammaan rabaa marka waa ceeb ceebaa noo tahay anaka haddii Soomaali ama Islaan ama Afrikaan waa ceebaa noo tahay sheekadaas waxaan rabnaa meel aad joogtinba ha loo istaago arridan ha la dagaaltamo waa jihaad nafsi waay
cabashada bulshada magaalada mombasa ku nool ayaa wuxuu hordhac u yahay sidaa muuqanaysa cabashooyin la xidhiidha arrintan oo meelo badan oo dalka ka mid ah ay ka dhigi doonaan hogaamiyayaasha diimaha iyo weliba sidoo kale hogaamiyayaasha dhaqanka taas oo ay sheegeen inaysan marnaba kenya qabali doonin in laga dhaqangeliyo waxa dhaqanka ee anshaxa ka hor imaanaya maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa